أعوذ بالله من الشيطaan الرaجيم بisم الlaه الرحمن الرaحيم waxaynu ku jirnay salaaddii cabsida iyo qaababkii loo tukanayey wain kaana alcaduwu cadowgu hadduu yahay fi اlqiblati fii jihati اlqibla xagga qiblada haddii uu xigo yushaahaduuna kuwaas oo la arki oo muslimiintu ay arkayaan wa fi lmuslimiina xaal muslimiintana kasratun badni ay ku sugan tahay safahum ulimaamu imaamku wuu safi safayni laba saf iyo fa agtara wax ka badan ayuu safayaa wa axrama waa xidhanayaa wa rakaca waa rukuucayaa wa rafaca madaxana kor ayuu soo qaadi bilkulli dhammaan isaga oo ay la jiraan fa idaa sajada markuu sujuudo sajada macahu waxaa la sujuudayaa alsafu aladii yeliihi safka la xidhiidha wastamara waa daa'imayaa alsafu alaakharu safka kale awal buu le waa aakharu qaa'iman xaaluyaha isagoo taagan ayuu daa'imi fa idaa rafacuu ru'uusahum markay madaxyadooda kor uga soo qaadaan qoladii sujuudday sajada waxaa sujuudaya asafu alaakharu safkii kale dabeedna waa soo kacayaanoo imaamkii bay soo hareerayaan uma yarkacu waa rukuucayaa wa yarfacu madaxa ayuu kor u soo qaadayaa bilkulli dhammaan isaga oo ay la wada jiraan fa idaa sajada marka uu sujuudo sajada macahu waxaa la sujuudayaa asafu aladii safkii xarasa awalan marka hore ilaaliyey wa xarasa asafu alaakhara safka kalena waa ilaalinayaa fa idaa rafacuu markay madaxa kor u soo qaadaanna sajada safu alaakharu safka kale ayaa sujuudaya wa yundabu waxaana la sunneeyaa xamlu siraaxi hubka qaadidiisa ayaa la sunneeyaa fii salaati alkhawfi salaadda cabsida in hubka la qaado ayaa la sunneeyaa saddex qaab ayuu inooga hadlayaa sheekhu salaadda cabsida sida loo tukado qaab waa qaabkii inoo soo horreeyey waa marka cadowgii jihada qiblada meelaan ahaynu inaga jiro taa iyadoo wuu inooga soo hadlay tanna wuxau inoogu tilmaamayaa marka cadowgii jihadaa qiblada iyo horteenna uu joogo maca daalik lana arkayo oo dadka muslimiintaahi waa arkayaan intii ay salaadda ku jiraanna way iska arkayaan muslimiintuna waa fara badan yihiinoo saf waliba cadowga waa u babac dhigi karayaayoo wax u kala dhexeeyo kala qarinayaana ma jiro mar haddii ay sidaa tahay imaamku wuxuu ka dhigayaa dadkii ciidankii laba saf iyo wax ka badan buu ka dhigi dabeeta way wada xarmanayaan oo dhammaantood waa wada xidhanayaan faatixadii baa la akhriyay iyo suuradoo waa la wada rukuuci rukuucda ayaa dabeetana laga soo wada toosi markaa uu imaamku sujuudda u hoobto ee ictidaalka uu ka taga ayaa waxaa la sujuudayaa safga la xidhiidha ee u horeeya ayaa imaamka la sujuudaya qoladii kalena ictidaalkaasay taagnaanayaanoo way ilaalinayaan oo safgaa kalena waa taagnaanayaayo cadowga ayuu dhowrayaa marka ay imaamkii iyo qoladani labadii sujuudoodba soo dhammaystaan ay soo kacaan waxa sujuudaya safkii dambe ayaa isna sujuudaya oo soo dhammaysanaya oo istaagga ayay dabeetana imaamkii iyo qoladii hore ugu imanayaan uma yarkacu macnaha waxay ka dhigan tahay faatixadii baa la wada akhrinayaa dabeedna waa la wada rukuucayaa wa yarfacu dabeedna madax ayuu kor u soo qaadayaa bilkulli maca alkulli ayagoo markaa dhammaanna ay la wada jiraan oo dhammaantood ay wada dhan yihiin labadii safba marka uu haddaba haddana sujuudo ayaa waxaa la sujuudayaa safkii marka hore ilaalinayey ayaa la sujuudayaa safkii kalena wuu ilaalinayaa ee markii hore imaamka la sujuudayna hadda isaga ayaa ilaalintii gelaya marka ay imaamka iyo qoladaa la socotay oo madaxyadooda sujuudda ka soo kor uga qaadaan ee ay atixiyaadka u fadhiistaan ayuu sujuudayaa safkii kale ee taagnaa ee isagu ictidaalka ku jiray ayaa isaguna soo sujuudaya dabeetana halkaa atixiyaadka ayay isugu wada hor imanayaan dabeetana way salaamo naqsanayaan waxaana suurtagala sida ay riwaayaadku tilmaamayaan in safka hore marka uu la sujuudo ee ay la soo kacaan marka dambe inay isweydaartaan marka ay soo kacaan ee istaagga labaad la isugu yimaado inay qoladii safka hore ku jirtay imaamka raacday dib u baxdo qoladii xagga dambe ku jirtay ee sujuudda ku dambaysay iminkan la sujuudaysaana inay horu soo baxdo riwaayaadku sidaas ayay tilmaamayaan inay qolo weliba halkeeda iska taagnaataana waa mid furan oo halkeeda ku sujuuddo arrinkaa waxa u daliilaa yacnii riwaaye imaamulbukhaari uu leeyahay cabdillaahi ibnu cabbaasna uu ka warinayo oo laakiin aad moodo inaanay qaabkan isku fadhiyin qaabkan iskuma fadhiyaan laakiin riwaayada saxiixu muslima ku sugan oo jaabir laga warinayo ayaa qaabkan tilmaamaysa laakiin tan waxaad moodaa riwaayadan inay waxoogay isweydaarsan yihiin oo wuxuu leeyahy ibnu cabbaas qaama nabiyu wa qaama annaasu macahu nebigu waa istaagay dadkiina waa isla taageen fa kabara wa kabaruu macahu waa kibaartay oo allahu akbar buu yidhi ayana waa la kibaarteen wa rakaca wuu rukuucay wa rakaca naasu minhum dad baa la rukuucay eg halkan iminka ay tilmaamaya qaabkan in la wada rukuucayo dad ka midun baa la rukuucay uma sajada wa sajaduu nebigu waa suday waana la sudeen kuwii la rukuucay uma qaama lithaaniyati ragcaddii labaad uma qaama lithaaniyati ragcaddii labaad buu u kacay faqaama aladiina sajaduu kuwii sujuuday waa istaageen waxarasuu waa ilaaliyeen liikhwaanin walaaladood bay ayana ilaaliyeen wa atat aa'ifatu lukhraa kooxdii kale ayaa timi bimacnaa way soo horomartay fa rakacuu wa sajaduu maca waa rukuuceen ayana waa sujuudeen markaasay dabeetana soo haleeleen waannaasu kulluhum fii salaatin dadkuna dhammaantood salaad bay ku jireen walaakin yaxrusu bacduhum bacdaa barkood marka kale ayuu ilaaliyey marka waxay iska yar weydaarsan yihiinuun yacni qolun baad la rukuucaysaa qolada kalena way taagnaanayaan qaabkanu inoo sheegeen waxa weye in la wada rukuuco laakiin ictidaalka u lagu kala hadho taana waxaa tilmaamaya riwaayada saxiixu muslimka ee jaabir ibnu cabdillahi laga warinayo waxa uu leeyahay waxaa sunnaa hubka in la qaado fii salaati alkhawfi salaadda cabsida in hubka la qaato ayaa sunno ah iyadoo laga cabsanayo ama laga digtoonayo cadowgu inuu soo weeraro oo dabeetana ay hubka qaadan kari waayaanoo sidaa dabeetana fiifakooda lagu gooyo waayo ilaahay baa yidhi walyaakhudu aslixatahum hubkooda ha qaataan markay sujuudaanna ha noqdaan xaggiinna dambe koox kale ha timaado oon tukanin falyusalluu macaka kula tukadaan walyakhuduu xidrahum aslixatahum hana qaataan markaa digtoonidooda iyo hubkoodaba wain kaana alcaduwu fi lqiblati haddii ay yushaaduuna oo la arki wa fi lmuslimiinana karatun ay ku sugan tahay safahum limaamu safayni laba saf ayuu ka dhigiya faagsara wax ka badan wa axrama wa rakaca wa rafaca bilkulli wuu la xidhan wuu la rukuuci madaxaanu korkula soo qaadi dhammaantood isagoo ay la jiraan fa idaa sajada markuu sujuudana sajada macahu waxaa la sujuudaya asafu aladii yalihi safkii la xidhiidhay wastamara waana daa'imaya asafu laakharu safkii kale qaayiman xaalu yahay isagoo taagan fa idaa rafacuu ru'uusahum markay madaxyadooda kor u soo qaadaan sajada waxaa sujuudaya asafu laakharu safkii kale uma yarkacu waa rukuucaya imaamkii wayarfacu madaxiibuu kor u soo qaadi bilkulli dhammaan isagoo ay la jiraanoo ay dhammaantood la jiraan haddaba fa idaa sajada markuu sujuudo sajada macahu waxaa la sujudaya asafu aladii xarasa awalan safkii marka hore ilaaliyey wa xarasa safu laakharu safkii kalena waa ilaalinayaa fa idaa rafacuu markay madaxa kora soo qaadana sajada safu laakhar safka kale ayaa sujuudi wayundabu waxaa la sunneeya xamlu silaaxi hubka qaaditaankiisa fii salaati alkhawfi salaadda cabsida waida ishtadda alkhawfu cabsidu markay daraato oo waltaxama alqitaalu dagaalkiila uu hilboobay ee la ysdhex galo sallow way tukan rijaalan ayagoo lugaynay wa rugbaanan ayagoo wax fuushan ila alqiblati ayagoo u jeeda wagayriha jamaacatan ayagoo jamaaca wa furaada iyo ayagoo keli keliya wa yuumiuuna waana ishaarayaan birukuuci iyo wasujuudiba waa ishaarayaan in cajazuu hadday kari waayaan wasujuudu wayakuunu sujuudu wuxuu noqon aqbada mid ka hooseeya ishaaridda rukuucda wain idaruu hadday u baahdaan ay u dhibaatoodaan ila darbi almutataabici garaac israacraacsan darabuu way garaacayaan walaa icaadata calayhim soo celinna korkooda may ahaanin walaa yajuusu mamana bannaano asiyaaxu qaylana ma bannaano iyo orin iyo ka soo kaca iyo hayaay ma bannaano ayagu qaabkana waa qaabkii saddexaad uu inoo sheegayey waana qaabka keliya ee dagaallada maanta jira marka dee laysku dhow yahay ee ay soconayaan waa qaabka keliya ee lagaga bixi karo weeye in allaahuma dee adigu la kala jeedsaday oo meela la kala joogo mooyaane xilliyada dagaalku uu soconayo ama laysku dhow yahay qaabkanunbaa loo tukan karaa waayo baryaha hore dee waxay aan warma iyo leebab iyo gacan isula tag bay ahayd markaa iyadoo dee lays arkayo laysu muuqdo ayaa dabeedna layska tukanayo oo sababka la samaysanayay laakiin iminka haddii ay suba ururtaanba haddii ama dee baddaba lagaa soo tooganayo amaba dee yacnii madfacba lagugu jarayo amaba yacnii wax tiro dheer meel dheer lagaga soo toogana tooganayo sidanunbaa loo tukanayaa markaa wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu dagaalkii adkaado dagaalkiina iyo cabsidii hadday daraato dagaalkiina isdhexgaluu hilboobo dadku ay isdhex qaadaan warmaha laysula tago waxay u tukan ayagoo lugayn rijaalan waa ayagoo lugaynaya wa rugbaanan ayagoo waxfuushan qiblada ayagoo u jeeda wakayriha ayagoon qiblada u jeedin jamaacatan ayagoo jamaaca ah hadday suurto gasho wa furaade ayagoo keli keliya wa yu'minuuna birukuuci wasujuudi rukuucdiiyo sujuuddana way ishaariin cajazuu hadday kari waayaanoo ay is idhaahdaan haddii aad sujuudda dee qoortaaba laga jiray adigoo sujuudsan ama qoortaa la yskaga kaataagay hadday is idhaahdaan way ishaari rukuucdiiyo sujuuddaba wa sujuudu akhfadu sujuuduna wuxuu noqon mid ka hooseeya ishaaridda rukuucda oo mar haddii rukuucdiiyo sujuuddiiba la ishaarayo waa inta sujuudda lasii hoosaysiiya si ay dee u kala baxaanoo ay u kala soocmaan taana waxaa u asala oo ay u deliishadeen aayadda qur-aanka ilaahay leeya xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwustaa salaadaha ilaaliya iyo salaada fadliga badan ee casar ilaaliya ilaahayna isu taaga idinkoo khushuucsan oo adeecayo aamusan haddii aa cabsataanna farijaalan aw rukbaanan idinkoo markaa lugaynaya tukada idinkoo waxfushan tukada markaa haami noqotaanna ilaahay xusa oo u tukada siduu idiin baray maa shay lam takunuu taclamuun waxaydan garanayn siduu idiin baray iyo qaabkii uu ilaahay idiin tacliimiyo salaadda idiin baray u tukada oo dhammaystira salaadii waxaa kaloo deliishadeen xadiidka cabdilaahi bnu imaamu muwa uu kusoo imaamu maalik fi lmuwaطa uu ku soo saaraya cabdillahi bni cumar laga warinayo salaatul khowfka isagoo ka warramaya wuxuu yidhi haddii uu khowfku yahay mid daran oo arrin wakaa cabsidu ay ka daran tahay waa tukanayaan ayagoo uu lugaynaya oo addoomadahooda ku taagan ayagoo waxfuushan mustaqbili alqibla wakayra mustaqbiliha ayagoo qiblada qaabsanaya iyagoon qaabilsanaynba maalik baa wuxuu leeyahay naafic wuxuu yidhi oo markaa ibnu cumar ka cabdillahi ibni cumar ka warinayey uma arkayo cabdillahi ibni cumar arrinka dee rasuulka ayuunbuu wax uga haystay buu le markuu sidaa leeyahay ra'yigiisa maahayn rasuulka xaggiisa ayuunbuu ka sheegayey waxau leeyahay haddii ay garaac u baahdaan mutataabica oo israacraacsan dee way garaaci markaas oo gowdaas ayay markaa gaalada ka saarayaan ee wax soo celinayna salaadoodii yeelan mayso waxyaalaha marka ay salaadaha kale kaga duwan tahay ee dee loo saamaxaya ayay ka mid tahay ilaa salaadihii kale afcaashaa faraha badan lama ogolayn laakiin halkan dagaalka ayada waa loo ogol yahay oo dararkaa iyo dhibtaa ayaa lagu daficinayaa oo lagu celinayaa walaa yajuus yaac laakiin qaylo iyo hayaay ma bannaano ayada iyo hadalladii kaleba maxaa yeelay aamusnaanta ayaa markaa u haybo badan wax danina ayadana kuma jirto allaahumma dee inuu markaa dagaalgeliye iyo dadaan markaa hadalka looga maarmaynin inuu yahay mooyaane dadka kale waa inay markaa aamusnaadaan intaa ay tukanayaan marka salaaddii qaabkan loo tukanayo waxaynu ka fahmaynaa salaaddu sida ay u adag tahay oo waxaa la doonayaa qofku xaalad kasta oo salaadda uu ku sugan yahayba inuu u tukado maxaa yeelay ina salaadda kaanad cala almu'miniina kitaabun mawquuta salaaddu waxay ahaatay mid mu'miniinta lagu waajibiyey wakhtina loo yeelay ama cabsi ku jir ama nabadgelyo ku jir mar hadduu caqligaagu taam yahay salaadda wakhtigeedii inaad tukato waa laga maarmaan qaab alliyaalya qaabkay kugu suurto gasho ayaanad u tukanaysaa cabsidii waa taasoo sidaasaa loo tukanaya diyaarad korkeeda haddaad saaran tahay waad ku tukan dooni iyo markaba haddaad saaran tahay waad ku tukan qaab alliyaalyo qaabkii kuu suurto gala ayaanad ku tukanaysa laakiin aan degna iyo aan tagno oo inta aan sii socdo salaadi ma jirto oo halkeen ku tukada lama oggola ayada ee salaadda wakhtigeeda in la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay qaab alliyaaliyo qaabkay kugu suurtogelaysana inaad u tukato waxaanaynu halaha ka garanaynaa salaaddu xaala min alaxwaal inaanay qofka kaga dhacaynin cudurdaarkiisu ha adkaado maadaama uu yahay mukallaf oo caqligiisi baaqi yahay dhaangaadhna uu yahay nololina ay ku jirto salaaddiisinaba looga dhaafi maayo wuu dibdhigi karaa si laba salaadood isagoo jamcinayo oo kale hadduu xanuunsanayo amaba masalan uu dee socdaal ku jiro qasrintii baa loo ogolyahay inuu gaabiyo markuu safarka ku jiro qaabkanaa loo ogol yahay salaadda cabsida inuu u tukado waana dee waxayna tusinaysaa weliba jamaacaduna say u adag tahay bayna tusinaysaa waidashtadda alkhawfu dagaalku cabsidu markay daraato waltaxama alqitaalu dagaalkina hilboobo sallo way tuka rijaalan ayagoo lugayn wa rugbaanan iyagoo waxfushan ila alqiblati ayagoo xagga qiblada u jeeda wahayrihaa iyo kayrkeedu jamaacatan ayagoo jamaaco ku tukanaya wafraada iyo kelikeliba wa yuuminuuna waa ishaarayaan birukuuci wasujuudi in cajazuu hadday kari waayaan wasujuudu wayakuunu sujuudu wuxuu noqonaa fadlan mid ka hooseeya rukuucda wain idaruu haddii loo dhibgeliyo ay u baahdaan idaruu ila darbi lmutataabici garaac israacraacsan darabuu way garaacayaan walaa icaadata calayhim soo celinna korkooda may ahaanin walaa yajuusu siyaaxu kaylana ma bannaana qaabkan weliba salaada qaabka saddexaad maaha dagaaluun marka lagu jiray haddaad ama cadow ka ordayso ama bahal ka ordayso ama daad ka ordayso ama mushkilad kale ku haysato ayadana waad u tukanaysaa waad u gudanaysaa baabu maa yaxrumu lubsuhu wixii uu xaaraantaha xidhashadiisu ninka uu ka xaaraanta ahaa ayaa halkanna uu kaga hadlayaa yaxrumu waxaa ka xaaraana cala arajuli ninkii lubsul xariiri xariir xidhashadeed wa saa'iru wujuuhi isticmaalihi iyo isticmaalkiisa wejiyaalkooda hadhaagooda iyo intooda kaleoo dhan waa ka xaaraan walow bitaanatan bitaana iyo jirxigeenba ha ahaatee wayejuusu waxaa bannaan xashru jubba jubba in lagu cufo ayaa bannaan wa makhidatin barkimo wa farshin iyo faraash bihi in lagu cufo ayaa bannaan wayejuusu lilnisaa'i isticmaaluhu ayaa u bannaan waqiila yaxrumu calayhina iftiraashuhu gugulashadiisu waa ka xaaraan baa layihi wayejuusu lilwaliyi waxaa u bannaan ilbaasuhu lisabiyi inuu huuyo maa lam yabluq inta aanu gaadhin qaan gaadhin waxau leeyahay sheekhu waxa ka xaaraana ninkii oo looga jeedo dee kii markaas mukallafka ahaa ee qaangaarhka ahaa ee caqliga lahaa xariirta inuu xidho waa ka xaaraan oo uu hu ahaan u xidho saa'ir wujuuhi listicmaal wejiyada kalee loo isticmaalo dhammaantoodna ayana iyo baaqigooduba xidhashada wixii ka soo hadhayna waa ka xaaraan oo yacnii inuu markaa dee goglado amaba inuu huwado ama uu cumaamad ka dhigo uma bannaana waxaana arrinkaa loo deliishaday xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan cabdiraxmaan ibni abi leyla wuxuu leeyahay ayagu waxay ahayn xudayfata bnulyamaan ayaa joogeen waa biyo ayuu idhi isiiyo majuusi baa dabeetana biyo soo siiyey markuu weelkii ama galaaskii ama suburkii waxaa doontabale gacantiisa dhigay ayuu ku tuuray waxaanuu yidhi haddii aanan ka nahayin lowlaa anii nahaytuhu hayra marati walaa maratayni haddaanan mar iyo laba wax ka badan aanan ka nahayin oan u diidin yacnii sidaa ugumaan tuureen yacnii maan sameeyeen tuuriddaasoo kale oo macnaha markaa dahab ayaa ayaa weelkan uu ka samaysnaa walaakini samictu nabiya waan maqlay buu ihi yaquulu laa talbisu lxariira xariirta ha xidhannina nooca diibaajka la yidhaahdo ee wanaagsan ee xariirta ka mid ah xidhannina walaa tashrabuu fii aaniyati dahabi walfida weelka dahabkiiyo fidadana ha ku cabbina xeedyahoodana waxa ku cunina fa inahaa lahum fi dunya walanaa fi alaakhira ayaga ayay u sugnaatay gaala addunyada inagana aakhira inoo sugnaatay rumayn kale waxay ahayd wuxuu nebigu noo diiday inaan ku cabno weelka dahabkiiyo fidada inaan ku cunno xariirta xidhashada iyo diibaajka waa an najlisa caleyh inaan ku dul fadhiisannana waa noo diiday marka dee nahyigaasaa ku soo arooray mar haddii layidhi laguma dul fadhiisan karo wejiyadii isticmaalka ee kalena iyaguna waa la mid marka nahyigaasaa ku soo arooray waxyaalaha loo diidayana waa shay markaas naciim ahoo aada u jilicsanoo jidhkii markaa jilcinayooo jidhkii raggana dee jileeca looma ogola walow bitaana buu ihi bitaanama haatee bitaanadu waxaa la yidhaahdaa waa marada xaggan jidhka wixii lagaga sameeyo xaggan sarana dee dihaaray noqonaysaa xaggana waa bitaana oo waa xagga hoose jidhka xigtaba ha ahaato yaanay muuqaninbe lama ogola waxaa laakiin bannaan buuhi jubbadda in lagu cufo oo dhexda loo geliyo makhidada iyo barkinta in dhexda loo geliyo furaashka in dhexda loo geliyo halkan liifka iyo cudbiga wax la dhex geliyo in loo geliyo lagu cufo iyadoo way iska bannaantay xariirtii maxaa yeelay ma muuqato markaa xidhasho iyo isticmaaltoona xagga curfi ahaan lama odhanayo dumarka iyaga waa u bannaan yihiin inay isticmaalaan oo xadiidka imaamu tirmidi iyo nisaa'i ay warinayaan sanadkiisu saxiixa yahay ayaa wuxuu abi muusa alashcari baa laga warinaya rasuulku wuxuu yidhi xurima libaasulxariiri waadahab calaa dukuuri ummatii wa uxila liinaafihim xariirta xidhashadeeda iyo dahabka xidhashadiisa labka ummadayda waa laga xaraam yeelay dhadiga ummaddaydana waa loo xalaaleeyey qiil baa wuxuu leeyahay dumarku inay firaash ka dhigtaan yacni waa ka xaaraan maxaa yeelay dee israaf iyo kibir baa ku jira xidhashadu quruxbay u noqonaysaa laakiin firaash ka dhigashadu ayada iyo duraaxaddii in laga dhigtaa taasi iyadu waxay leeyiin ma wanaagsana oo waa xaaraan buu qiilkaasi leeyahy lakiin asaxu waa aljawaasu mutlaqan inuu u bannaan yahay weligii iyo mas-uulkii ilmaha yar waa huwin karaa sabigii intaanu qaangaadhin iyo kii waalaaba waa huwin karaa maxaa yeelay iyagu dee mukallafiin ma aha yaxrumu cala arajuli waxaa ka xaran lubsulxariiri iyo wasaair wujuuhi isticmaalihi waa ka xaran wejiyaalka isticmaalkiisa intooda hadhayna waa ka xaaraane kale walow bitaanatan jirxigeenba ha ahaadee wayajuusu xashru jubbatin jubbo in lagu cufo waa bahlaan yaryaree dusha laga xidha qamiisiyo korkooda wa makhidatin makhidana waa barkintii weliba alatii yuuda calayha alkhaddu waa ta dhabanka la saaro barkin dhaban bay odhan jireen wa farshin bihi iyo furaashkii bihi bilxariiri in lagu cufo ayaa bannaan wayajuusu lilnisaa'i isticmaaluhu baa u bannaan wa qiila waxa la yaxrum calayhina iftiraashuhu golashadiisa ayaa ka xarana wayajuusu lilwaliy waxaa bannaan ilbaasuhu inuu lisabiihu iyo maa lam yabluq inta aanu qaangaadhin waalmurakabu ka layska saaray min xariirin iyo wahayrihi xariir iyo wax kale bal waa adeegaya in zaada wasnu xariiri hadduu kordho xaruma waa xaaraantinimoy wainse wayaa hadday sinmaa najaasa waa bannaan yahay wayajuusu waxaa bannaan mutarazun kii lagu xadaayeedeeyey bihi isaga ama lagu sagsaagay oo laa yujaawisu aan gudbaynin arbaca asaabica afar farood wa mutarafun kii faraqa iyo darafda lagaga sameeyey wa mujayabun kii kalarhka looga sameeyey mutarafkaasoo mujayabkaasoo muctaadun ah mid laga caado yeeshay walow an yalbisa inuu an yabsuda inuu fidyaabu leeya calaa farshi lxariiri furaashkii xariirtaa mindiilan tuwaal iyo wanaxwu wixii la mida oo wayajza fowqahu korkiisa uu ku fadhiisto dabe waxau sheekhu leeyahay maradu haddii xariir iyo wax kale la iska saaray oo xariir iyo cudbi bay isugu jirtaa khaalis ma aha bal waa la eegayaaye haddii wasanka xariirta uu kordho shaygaasi waa xaaraan haddii ay sinmaan ama shayga aan xariirta ahayni batana jaaza waa iska bannaan yahay asalku waa ibaaxo maxaa yeelay thawban min xariir lama odhanayo inta badanna saynu qawaacidka ku arkayni xukunka ka qaalibka ah ayuunbaa la siiyaa waa meelihii ida ijtamaca alxalaalu walxaraa idaa ijtamaca alxalaalu xaraamu walxalaalu gulliba alxaraamu meelihii laga soo rabay ee laga soo istidanoonaya weeye waxa uu ku leeyahay mutaras baa bannaan tadriisku waxa weeye maradii oo samaysan in xariir lagu segsaago oo lagu karo oo markaas sida malayahan shaalkaa iyo goyaasha shaalkaaba waxaan lagu sameeyo oo kale sidaasoo kale in xariirtii loogu xataayadeeyaa way furan tahay laakiin laa yujaawisu arbaca asaabica waa inaanay ballan ahaan afartaa farood oo laysbarbardhiyo waa inaanay ka badanin hadday shantaa noqoto ma bannaan laakiin waa inaanay afar faroodoo saa laysu barbardhiyo ka badanin mutarafkuna waa kii faraqa iyo meelaha markaa isagana xariirta hoose xaashiyadaha hoose laga sameeyey mujayabkuna waa kalarkii jaybka halkaasaa la yidhahaa uu ka furan tahay maradu kanaynu inaga wax guridanna maaha oo isagana muctaada wuu iska bannaan yahay waxaanay markaas u deliishanayaan xadiida markaa dhowrkaa ee imaamu muslim iyo abu daawuud iyo ibnu maaja ay warinayaan iyo bukhaari intuba ayaa warinayo waa dhowr xadiid asmaabaa waxay leedahay waxay soo saartay jubbad dayaalasiya dayaalasa kisrawaaniya macnaha dayaalisadu waa jamcu daylasaanoo waa maradaa weyn ee dusha laga xidho ee adagba ayaa la yidhaahdaa kisrawaaniyana waa loo nisbeeyey kisra oo boqorkii furus ah oo libnata diibaaj bay lahayd libnadu waa karin yacni maradu halkaa ay ka furan tahay waxoogay karin yaroo lagaga sameeyey oo dibaajkii xariira farjeenkeeda farjeenkuna waa halkaas jubbaddu ay ka furan tahay ee ay ka meelaha ay ka furan tahay labada farq ka kala leedahay makfuufayni bidiibaaj halkaana waxaa lagu laabay ay ka kala furan tahay jubbaddu labadaa dhinacna waxaa lagu laabay diibaaj waxaanay leedahay caaisho ayaa haysay ilaa la qirdooday markii la qirdooday anigaa gacanta ku soo dhigay nebiga ayaana xidhan jiray markaa imika waxaan u maydhnaa dadka xanuunsanayo oo shifa loogu raadiyaa waxaa kaloo ay riwaayo kale ayana tilmaamaysaa in cumar bin khadaab uu khudbo akhriyay markaasuu yihi nebigi ilaahay wuxuu nahiyey can lubsi alxariiri ilaa mawdicu isbicayni aw halaatin aw arbacin xariirta xidhashadeeda ilaa meel laba farood wax gaadhaya ama saddex ama afar mooyaane abu daawuud isaga riwaayaddiisu waxay tilmaamaysaa oo saxiixna ay tahy cabdillahi bni cumar cabdillaahi abi cumar mawlaa asmaa binta abi bakar ayaa wuxuu yidhi waxaan arkay ibnu cumar oo suuqa jooga oo mare shaami ah ayuu iibsaday dabeedna khaydan axmaran wuxuu ku arkay liid casoo xariira markaasuu celiyey asmaan u tego arrinkii baan u sheegay waxay tidhi inama addoommay tihi yaa jaariya naawiliinii jubbata rasuuliillaahi ii soo saar jubbadii rasuulka dabeetana jubba dayaalisiya hashaasay soo saartay weyn makfuufata aljaybi waalkumayni waalfarjayni bidiibaaj oo jaybkao halkaa cunaha labadaa kumee markaa gacmaha iyo labadaa meeloodee ay ka furan tahayba diibaaj ayaa markaasaa loogu labalaabay riwaayo kale ayadana waxay tilmaamaysay oo sanadkeedu saxiixiyay inta yara dambe mooyaane ibn cabaas laga warinayo inamaa naha rasuululahi can ithawbi almusmat min alxariir marada khaaliska ah ee wada xariirtaa buu nebigu diiday intaasi waa saxiix fa ama alcalamu intan iyadu saxiix maaha fa ama alcalamu min alxariiri wasada thawbi falaa ba'sa bihi ayada khadka yar iyo calaamada lagu sameeyo iyo sada thawb sadayguna waxa weeye waa khuyuudaa dhaadheere sida loogu sameeyo iyaga wax dhibahi kuma sugna waxa kaluu leeyahay waxa bannaan inuu furaashkaa xariirtaa inuu tuwaal iyo wixii la mida ku dul fidsado dabeetana weysisa fowqahu uu ku fadhiisto maxaa yeelay dee xariirtii xaaladdaa markaa jidhkiisii ma taabanin waxay la mid tahay shay nijaasa oo dee masalan qallalan oo kale haddii aad sijaado duldhigato ama shay cawa aad duldhigato oo aad markaa ku dul tukato ama aad ku dul fadhiisto way ku bannaantay mar haddaanay qoyanayn meeshii oo wada saxraa ama wada kaadi ah mar hadday qallalantahy wax waad duldhigan kartaa waad ku dudukanaysaa walmurakabuka la yska saaray walmurakabuka la yska saaray min xariirin wagayrihi xariir iyo wax kale ee laga sameeyey in zaada wasnuu xariiri hadduu kordho xarum waa xara weynista wayaa hadday silmaan najaasiguna bannaanta xariirtuna wax yacni macruufo weeyaanoo yacni marada dhan macawista dhan ay xariir tahay fargal baad dhex marin karaysaa haddaad fargal si aad dhinaceeda usoo qabato saa uga saarto way ka baxaysaa halka maryaha kale ay sidaa ay cooshka yihiin wayajuusu waxaa bannaan mutarazun bihi kii lagu segsaagay ama lagu xadaayadeeye bihi xariirtii oo laa yujaawisu arbaca saabica aan ka gudbaynin wa mutarafun kii faraqa laga sariyey wa mujayabun kii lagu halkaa lagu kaladheeyey mujayabkaas muctaadun yacni mid muctaad ahoo loo cado leeyahay oo xidhashadiisa iyo isticmaalkiisaba muctaad uu yahay walow waxaa usan an yarsuda inuu fidiyo calaa farshi lxariiri firaashkii xariirkaa min diilan tuwaal iyo wanaxw wixii lamida waysa fooqa uu korkiisa ku fadhiisto wayajuusu waxaa banaan lubsu xidhashadiisa lixarin kuleyl wa bardin iyo qabow muhlikayni oo waxalaagi wa satru cawratin ayaa banaan wa mufaaji'ati xarbin dagaal kadintii ayaa loo xidhanayaa idaa faqada hayrahu marka uu wax kala waayo walixikatin cadhadii iyo wadafci qamlin injiriiska celinteed ayaa loo xidhanayaa wayajuusu diibaajun fakhiinun baa bannaan oo laa yaquumu aanu gelaynin hayruhu waxaan isaga haynin maqaamahu meeshiisa fi lxarbi xagga dagaalka waxau sheekhu leeyahay meelo ay bannaan tahay in xariirtii loo xidho xaajo iyo dan ahaan ayuu halkan nooga gelayaa waxa uu leeyahy waxa bannaan xariirtii in loo xidho kulayl iskaga celintii iyo qabow iskaga celintii oo muhlikayn ah halaag ku ridaya haddaanu xidhan qofku uu ku halaagsamayo yacni aada u daran ayuunbaa la shardiyaa ee inay ilaa hadal xad gaarsiin yihiin waxba shardiyo waxa bannaan cawrada in lagu asturo xariirta markaad salaaddii tukanayso waxa bannaan in loo xidho dagaal kugu soo kadiyey laakiin waa idaa faqada khayrahu markuu wax kala waayo haddaad wax kala weydo waad u xidhan kartaa cawradii salaadda inaad ku asturto dagaalkaa waad u gashan kartaa markaad wax kala weydo waxaa kaloo bannaan in loo xidho lixikatin cadhadii iyo isxoqii in loo xidho ayaa bannaan wadafci qamlin iyo injir iskaga celinteedna waa loo xidhan karaa waayo injirtu ma gasho waxaanay u deliishay xadiidka imaamu bukhaari muslim ay warinayaan anas laga warinayo nebigu rakhasa licabdiraxmaan ibni cawf wazubayr qamiis xariira buu ogolaaday xiko iyo cadho ku sugnay darteed waxaa kaloo laga wariyey cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr baa nebiga waxay uga ashtakoodeen injir markaasuu ruqsayey xariirta waan ku arkay buuhi dabeetana duulimaan iyagoo xidhan waxaa kaloo bannaan buu leeyahay diibaaj fakhiinahoo adag ayaa bannaan in la xidho nooc diibaajoo xariiro aad u adag in la xidhaa waa bannaan marka aanu gelaynin wax kale meeshiisa xagga dagaalka oo masalan isagunbaa hubkii iyo wixii kaa celin karaya wax kaloo hubkii kaa celinayaa ma jiro laakiin diibaajka adigi waa kaa celinaya in la xidhaa waa bannaan tahay wayajuusu waxaa bannaan lubsu xidhashadiisa lixarlin kulayl wa bardin iyo qabow mulikayni waxalaagi wa satru cawratin baa bannaan wa mufaaji'atu xarbin dagaal kukadintii in loo xidho ayaa bannaan idaa faqada hayrahu markuu wax kala waayo walixikatin caddow xidhashadeed ayaa bannaan wadafci qamlin iyo injiriiska reebiddeed wayajuusu diibaajun hakiinun xariirta nooca diibaajka lee adaga ayaa bannaan oo laa yaquumu hayrahu mid kale oo aanu gelaynin maqaamuhu meeshiisa filxarbi xagga dagaalka wayajuusu waxaa bannaan lubsu thawbi najisin mare nijaasa xidhashadeed fii hayri salaati salaadda goor aan ahayn wayaxrumu waxaa xaaraana jildu maytatin mayte harageedu waa xaaraan ilaa lidaruuratin dhibaata inay timaado ka mufaaji'ati xarbin iyo wanaxwihi mooyaane wayajuusu waxaa bannaan an yulbisa inuu huwiyo daabatahu daabadiisa aljilda najis haragga nijaasta ah oo siwaa jildi alkelbi waalkhinsiir haragga ayga iyo doofaarka aan ahayn waxa uu leeyahay sheekhu waxa bannaan mare nijaas ah inuu xidho ayaa qofku iska bannaan fii hayri salaa dee xilli aan xilliga salaadda ahayn oo yacni maradii oo ay ama kaadii kaaga duushay ama wax kalaba kaaga dhaceen waad iska xidhnaan kartaa oo yacni goor walba maradaadu inay daahir ahaataa dee mashaqo iyo dhib weyn ayaa ku sugan sidaa daraaddeed waa iska bannaan tahay oo in goor walba la yidhaha marad daahira ahaato mashaqa ku sugan ilaahayna wuxu uhi laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha nafna waxaan kalaan ka lahayn laguma kellifo laakiin waa markay qallalan tahay laakiin hadday qoyan tahay oo nijaasadii jidhkaagii u soo gudbayso ayada ma banaana maxaa yeelay jidhkaaga inaad nijaasaysaa dee ma banaana laakiin salaadda ayada looma xidhan karo horeaynu usoo marnay haraggii wayaxrumu jildu maytatin baktiga haraggiisii xidhashadiisuna waa xaaraan ilaa lidaruura dee inay daruuro iyo dhibaata timaado mooyaane sida dee dagaal kugu soo kadiyey iyo markaasi wixii lamida mooyaane haddii dagaal kugu soo kadiyo ama yacni kulayl iyo qabow wax kale aad iskaga celisay aada weydo ayada waa kuu furan tahay waxaana bannaan daabadiisa inuu huwiyo awrkaagii dameerkaagii harag nijaasa inaad huwisay ayaa kuu bannaan iyo mid mutanajisaba laakiin wuxuu leeyay waa inaanu harag ay iyo doofaar waa inaanu ahaanin harag ay iyo doofaar sinaba looguma isticmaalayo ee looguma intifaaci karo oo yacnii inaad awrkaaga yacni caawa dhaxanta kaga yar dadaana ma bannaana ayuu leeyahy waayo nijaasadooda ayaa adag intifaaco iyo xaala xayaadna la intifaacsanayena xilligay noolaayeenna ma bannaanayn ayga ayuunbaa waxooga yaryar lagu intifaacsanayay mar hadday dhinteenna dee ka sii daran bay leeyihiin bahalka ay halkaa gaadhsiinayaan ayuunbaa gaaladan iyo dadkan aynu maanta kusii ordaynayn dhulkooda ku soconnaa yacni waa arigoodii iyo riyahoodii ayay waxba noqdeen yacni aygiina waa dhaqanayaan aqaladii ugu ugu jooga ayuu yacni carruurtooda kale uga mid yahay dee doofaarkiina waa waxay cunayaane har iyo habeen ay cunayaan culimmadiina halkaasi ka tegeen haraggiisa neefkaaga ma saari kartid ayay yidhahdeen wayejuusu waxaa bannaan lubsu sababi najisin mare nijaasa xidhajadeed fii hayri salaam wayaxrumu jildu maytatin mayte haraggeed ayaa xaaraanaya ilaa ila xidho ilaa lidaruuratin dhibaata inay timaado mooyaane ka mufaaji'ati xarbin dagaal kugu soo kadiyay iyo wanaxw weeye wayajuusu xamana an yulbisa daabatow inuu u xidhay aljilda najid haraggii nijaasta ah siwaa jildi alkelbi walkhansiir oona haragga ayga iyo doofaarka aan ahay wayaxrumu cala arijaali raggii waxaa ka aran xulliyu dahabi dahabka xullidiisa ayaa ka xaaraana xataa sinu lkhaatami fargashiga iligiisana ha ahaadee waalmatliyu bihi kii lagu taleeyey ee la mariyey isaguna waa xaaraan falow sadiya hadduu mirdho oo wasaara u noqdo bixaydu laa yabiinu aanay waxba ka muuqanaynin jaaza waa iska bannaan yahay wayejuusu waxaa bannaan shaddu sinnin ilig in lagu adkeeyo wa unmulatin iyo xubin bidahabin in lagu adkeeyaa bannaan waitikaadu anfin san in laga yeesho wa unmulatin iyo xubin minhu ayaa bannaan la usbuucin far iyada in laga samaysto lama ogola wayejuusu dircun baa bannaan nusijeed lagu sameeye bidahabin wakhuudatun koofiyad biree tuliyad bihi la mariyey oo lagu rinjiyeeyey limufaaji'ati xarbin dagaalka kadintii oo walam yajid hayrahumaa waxaan ayaga ahaynna aanu helin waxau leeyahay sheekhu raggii waxaa ka xaaraana xullidii iyo qaybihii laysku qurxinayey ee dahabku waa ka xaaraan xataa wax kale iska daayeen sinu lkhaatam fargashiga iligiisiina waa ka xaaraan sinu lkhaatam maxaa laga wadaa fargashiga waa tan fas yar oo hadyo gooraalee jawharoo dhalaalo waata loo sameeyo faskaa yar meelahan yaree lagu qabanayo ilkahan yaryaree lagu qabanayo ee inta lagu soo sameeyo deetana lagu qabanayo lagu dhalanayo waa kuwa sinigu waa ka sinulkhaatamku waa kaa waa xaaraan walmatliyu bihi kii la mariyey ee isagana lagu taleeyey lagu rinjiyeeyey isaguna ma bannaana maxaa yidhi xadiidka abu daawuud iyo nisaa'i ay warinayaan iyo ibnu maaja sanadkiisuna saxiixa yahay cali ibn abi taalib wuxuu nabiga ilaahay xariir ayuu qaaday oo midigta ayuu geliyey dahabna waa qaadoo bidixda ayuu geliyey wuxu uhi inna haadayni xaraamun calaa dukuri ummatii labadaasoo ma aragtaan labka ummaddayda waa ka xaaraan buu yidhi haddaba wuxuu yidhi sheekhu falow sadya hadduu mirdho oo uu noqdo midaan waxba ka muuqanaynin kaasi way iska bannaanyay buu leeyay markaa isticmaalkiisu in la isticmaalaa waa bannaan yahay arrin kalea jiro oo dahabku ma mirdhaa mise ma mirdho yani waa mas'ala mukhtalafa culamada qaar ba waxay qabaan iminka mirirhku haddii iminka biraha iyo waxa jaandiyada ah oo dhammi way wada casaadaan oo wasaq baa fuusho oo dabeetana miridh bay u laakiin dahabku mama mirdha bay leeyihiin wa mirirhkaa iyo casaankaa isagu maba yeesho waa macdan aad iyo laxaad u nafiisa markaa waxay kaga jawaabeen culimo yidhaahdeen waa laba qaybood oo qayb miridha iyo qaybaan miridh markuu khaaliska saafigaa yahay ma mirdho laakiin waxa badan mid maqshuush oo wax lagu soo daray oo mirdha marka hadduu kaa mirdhayo yahay oo dabeetana uu mirirhkaa yeesho oo ay waxba ka muuqan waayeen oo mirirhkaasi wada aafeeyo way iska bannaanyahay waxaa kaluu leeyahay sheekhu waxa bannaan shaddu sinnin ilig in lagu adkeeyo oo lagu xidhaa waa bannaan tahay unmulo iyo xubin unmuladu waa xubin fartuwada waa laba xubnood suulkuna waa fartuna waa saddex xubnood suulkuna wada dahab in lagu xidho ayaa bannaan oo lagu adkeeyo waxaa kaloo bannaan san in laga sabaysto intaa jirecsanee sanka unmulo iyo xubin in laga sabaystaana way bannaan tahay laakiin usbuuciyo fardhan in laga sabaysta ma bannaana fardhan in laga sabaysta ma bannaana laakiin waad ka sabaysan kartaa xubin waxaanay arrinkaa u deliishay carfaja ninka la yidhaha binu ascad ayaa yowma alkulaab ayaa la jaray sangiisii dabeetana waraq iyo lacag buu ka sabaystay ama fido waa uray dabeed sankii baa ku uraya fidadii nebigu wuxuu ayuu markaa faray waxaan u samaystay saankiibuu dahab buu ka samaystay markaa mar haddii dee sankii loo ogolaaday iligii iyo xubintiina waa loo ogolaaday oo xaajadii waa isbe weliba ilig ayaaba kasii muhiimsan baa laakiin usbuuciyo far ayada ma bannaana maxaa yeelay xubintu way shaqaynaysaayoo xubintii dee intii kalea la shaqaynaysa laakiin farta dhan haddii dahab laga dhigo dee kuu shaqayn mayso oo wuxuun meesha ka dhalaaliyo kasoo taaganun bay noqonaysaa waxaa kaloo bannaan buu leeyahay diracu waa khamiiskan dagaalka loo xidho oo lagu nasjeeyo oo lagu sameeyey dahab waa bannaan yahay lagu yacni laysu laysu subsubay dahab khawda khuuda khuudaduna waa koofiyad breed waa koofiyaddaa markaas siiba qudyaa kamaanda ustaahiyo ay xidhan jireen oo labadoodaba tuliyad bidahabi dahabka lagu taleeyey oo la mariyey maxay u xidhanayaan dagaal kugu soo kadiyey darteed wax kale u xidhana uu waayo way u bannaan tahay wayaxrumu axad ka xaran cala rijaali xulliyu dahabi baa ka xaran xataa sinulkhaatami fargashiga iligiisa yacni faska loogu qabanayana ha ahaadee walmatliyu bihi kii lagu mariyey ee lagu rinjeeyana ma bannaana falow sadiya hadduu mirdho wasaara uu noqdo bixaydu laa yabiinu aniga waxba ka muuqanayn ijaasigu iska banaaye wa yubaaxu shaddu sinin ayaa bannaan ilig ku adkayntii wa unmulatin iyo xubin bidahabin lagu adkeeyo wa itikhaadu anfi sanka yeelashadii wa unmulatin iyo xubin minhu dahabkii in laga samaystaa bannaan laa isbicin farmaya wayajuusu dircun baabna nusijad bihi bidahabin dahab lagu sameeyo oo laysu sursubay wakhudad iyo koofiyad bilaad oo tuliyad bihi dahabkaa markaa la mariyey limufaaja'ati xarbin dagaalku kadintii oo walam yejid kayruhuma wax kalaan aanu helin wayajuusu waxa bannaan khaatamulfida khaatamkiiyo fargashigii fitadaa bannaan wa taxliyatu alati xarbin bihaa in la mariyo ayaa bannaan ka sayfin waa seefdii wa rumxin warankii wa tabrin faashdagaalkii wa sahmin leebkii wa dircin diracii wa jawshanin diracii gaabna wa khuudatin koofiyad biraadi wa khufin iyo khufkii laa sarjin koorihii wa lijaamin xakamihii maya wa rikaabin halgii cagta la dhigayay wa khilaadatin qoor xidhkii wa talafi suyuurin iyo xakamaha dhinaciisii iyo halkii dambe lagu soo xidhayo wa dawaatin bahashaa khadka lagu shubayey wa maqlamatin iyo bahashaa qalimada lagu qorayey wa sikiinu dawaatin bahashaa tawaada mindideedii wa mihnatin mindidii shaqada wa mihafatin marawxadii wa tacliiqu qindiilin iyo sidihii triigga walow bimasjidin masjidba ha ahaadee wa hayru alxulliyi wa hayru alkhaatami oo min alxulliyi ma bannaana isaguna ka tawqin iyo wa dumulujin iyo wa siwaarin iyo wa taajin iyaguna ma bannaana waxau sheekhu leeyahay waxa bannaan khaatamu fida fargashigii isaga fidada laga sameeyey waa bannaan yahay oo isaga waa laga dhigan karaa fargashi fida ah xayl xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan lucmara gabnay rasuulku wuxuu yeeshay khaatama min dahabin aw fida faskiisana xagga kafga xigta ayuu markaa yeelaya naqshigiisuna maxamedun rasuululahi ba dadkii oo ayaa markaas sidaasoo kale u samaystay markuu arkay inay samaysteenna waa tuuray waxaanu yidhi la albasu abadan weligay xidhan maayo buu yidhi dabeetana fargashi fidaa ayuu samaystay dadkiina fargashiye fidaa fargashiye fidaa ayay dabeetana samaysteenoo sidaasuu markaa kii dahabka ahaa ku hadhay kii fidada ahaana ku bannaanaaday waxa bannaan buu leeyahay aalatulxarbi bihaa fidadii iyo lacagtaa in lagu qurxiyo aaladii dagaalka si ay markaa u widhwidhoo dee ay gaalada markaa uga sasiso seefdaadii markaa inaad ku caddaysad markaa fidadii wada mariso rumxigii iyo warankii tabrinkii atabr waxaa la yidhi waa noocun qadiimun min asilaax yushbihu alfa's waa faashka oo kalown oo lagu dagaalami jiray beryaha hore ayaa tabri la yidhaahdaa tablajiya baa la odhan jiray marka waa kelima markaa farisiya sahmigii iyo leebkii dirciguna waa bahalka markaa biraha ah ee isa sudan ee leebabka iyo kaa celinaya seefaha iyo wixii kugu dhici lahaa wa jawshanin jawshanku waa dirac gaaban iyo dirac dheer bay kala yihin dirci haddii la yidhahana waa mid dheer jawshan haddii la yidhahana waa mid gaaban khuudaduna waa koofiyad biraadi iyaduna waa lagu qurxin karaa wa khufin iyo khufkii iyagana waa lagu qurxin karaayoo way bannaan yihiin waxaanay u daliishadeen xadiid markaa abu daawuud iyo tirmidi iyo nisaa'i iyo daaramiya ay warinayaan anas baa laga warinaya wuxuu leey kaana kaanat qabiicatu sayfi rasuulillahi fida kaana naclu nasaai wuxuu leey kaana naclu sayfi rasulillahi min fida wa qabiicatu sayfihi fida waa bayna dalika xilaqu fida qabiica waxaa la yidhaahdaa had yo goorale seefaha waa tan meel la qabsado miqbad bay leeyahy la qabsado miqbadka waa ta xadiid yari had yo goraale kusaa ugu soo weegaarsan yahay xadiidkaas ayaa looga jeedaa ra'siga markaa sayfda halkaa la qabsanayo korkiisa ayaa looga jeedaa qabiicada fida ayay ahayd naclu sayfi rasuulillahi min fida ayuu ahaanaa waxaa looga jeedaa galkan seefda la gelinayo had yo goraale wayna aragnay toorayda iyo halkan afka yaree hore waata ama naxaas yar ama bir yar baa laga geliyaa si aanay markaas uga bixin oonay uga dusin waata ama wax yar baa lagu xidhaa ama waxaa laga geliyaa hal yarbaa waxbaa laga geliya bir yar baa laga geliyaa taa markaa galka seefta markaa xagga hore laga gelinayana iyadana fido ayay ahayd waxa kale oo ayadana imaam albukhaari warinaya curwata bnu zubayr seefdii zubayr bnu cawaam mid markaa fida la si a loogu qurxiyey ayay ahayd seefda curwana markaa muxallan bifida ayay iyaduna ahayd waxyaalaha kalena waa looga qiyaasay laakiin wuxuu leeyahay ahlatu xarbigaas ayuunbay taxriyadaasi ku bannaantahay laakiin waxyaalihii markaa fardaha iyo markaa iyaga la xidhiidhay la taxliiliin ma lagu qurxin maayo sarjigu waa koorihii lagu fuulayey lijaamkuna waa xakamihii rikaabkuna waa meeshan markuu fushayo u cagaha saaro amaba dee markii la korayaba cagaha lagu saaro qilaadaduna dee waa qoor xidhkiisii iyo wixii qoorta ugu xidhnaa darafu sayuur sayuur waa jamcu sayr sayr horta asalkiisa waxaa la yidhaahdaa wixii haragga la jaro ee sida dherarkaa loo jaro ayaa la yidhaahdaa had yo goraale markaa xakamaha ayaa markaas harag yar lagu sii sameeyaayo dabeetana xaggaa dambe ayaa lagaga xidhaa markaa darafu siyuurkuna waa kaa in isaan lagu taxliyadeeya ma bannaana dawaad iyadu waxa weeye waa bahasha khadka ama qalimada markaas wax lagu qoranayo khadka lagu shubanayey iyada in lagu taxliyayo ma bannaana maqlama maqlama waxaana la yidhaahdaa bahashan qalimada lagu gurtana waa la yidhaahdaa xururuflaydana waa la yidhahda iyo bahashan lagu qoro qalimaanta wa sikiinu dawaatin tawaaddaa tawaad bay odhan jireen soomaaliyahaan mindideedii waa mindi yaroo markaa ayana tawaaddaa iyo bahashaa khadka ayana la yskaga rido qalinka lagu qoro ilaa beryihii hore waxaanayn maanta nimco haysana ma jirin kutubta waxa lagu wada qorayey khadkaa yare la qooshanayo qalinkaa la qoranayo markaa mindidii iyo qalinkii iyo khadkiibaa intiiba isugu wada jireeno halkaasay ugu wada jireen markaa sikiinu dawaatin waa mindidaa yaree qalinka lagu qorayee ku jirta tawaadda baasha khadka wa mihnatin wa sakiinu mihna mindida shaqada ee hilibka in lagu gooya ayana in lagu taxliyadeeyaa ma bannaana wa miha mihafa mihafaduna waa marawxad iyo baashaa yaree la ysku weye babiyo ayadana ma bannaana waxaa kaloon bannaanayn waa tacliiqu qindiilin tiriiggii ama faynuuskii dhegtiisii iyo halkii wax loo soo sudhayey ayana ma bannaanay in fidadii la mariyo walow bimasjidin masjidba yacni ha yaallo ama ha la sudhayo ee ayada ma bannaana buu leeyahy masjidba ha lahaade eh maxaa yeelay salafkii dee waxyaalahan inay taxliyeeyaan ayada lagama soo rarin weliba israafbana ayaa markaas ku sugan waxaa kaluu leeyahay wa khayruulkhaatami min alxulliyi waxa kaloo ayana xaaraan ah oo raggii markaas ka xaaraana fargashi waxaan ahayn oo min alxulliyi xullidii kale ee fidada laga samaynayay ah ayaa iyaduna xaaraan ah wa kayru alkhaatami min alxulliyi ma bannaana ka dawqin wa dumulujin wa siwaarin wa taajin yacnii raggii inay samaystaan waxaan fargashi ahayn oo xullidii ah waa dawqii waxa weeye waa wixii qoorta la geshanayey uma bannaano raggii dumuluj iyo siwaar waa shuuliyadii waa wixii gacanta la geshanayey taajkii ayadana oo yacni kii madaxa la geshanayea isna ma bannaana rag iyo dumartoona taajku ma bannaana maxaa yeelay dumarka hadday taaj markaa ay raggii bay markaa isku ekaysiinayaan oo xaggaa isu ekaysiinta ayaanay markaas dumarkii uga bannaanayn wayejuusu waxa bannaan khaatamu lfida wa taxliyatu aalati xarbin bihaa fidadii in lagu qurxiyo ayaa bannaan ka sayfin wa rumxin wa tabrin iyo markaa faashtagaalka wa sahmin iyo leebkii wa dircin iyo baalkaa dagaalka laga xidho wa jawshanin iyo dircii gaabna wakhuudatin iyo koofiyad breedi wa khufin iyo khufkii cagaha la gashanayey laa sarjin koori iyo walijaamin xakamiyo wa rikaabin cagaf dhiggii maya wa qiraadatin iyo qorxidhkii wa tarafi suyuurin iyo darafda suyuurka baalka ee xakamaha lagu xidhayo dhinaciisii wa dawaatin iyo tawaadii khadka ma bannaana wa maqlamatin iyo bahasha khadka lagu qalimada lagu gurto ama lagu qorto wa sikiinu tawaatin tawaadda mindideedii mindidaa yara ayana qalinka lagu qortee halkaa khadka lagu rido ayaduna ma bannaana in lagu taxliyadeeyo wa mihnatin wa sikiinu mihna mindidii shaqada wa mihafatin iyo marawxaddii waxaa yara la ysku marawxadiyo wa tacliiqu qindiilin tiriigga ama faynuuska sidihiisii in laga dhigaana ma in lagu taxliyaana ma bannaana walow bimasjidin masjid ba ha yaaleen wa khayrulkhaatami khaatamga waxaan ahaynoo min alxulliyina isna raggii waa ka xaaraankaa tawqin wa dumulujin wa siwaarin iyo wataajinba weeye tawqu waa wixii markaa qasiriskii dumuluj iyo siwaarna waxa weeye shuuliyadii taajkuna waa kii madaxa la geshanayay wa fii sakfi lbeyti iyo walmasiihi wa judraanihimaa ayagana lama ogola oo ma bannaana falow istulika haddii dahabkii yacni uu dhammaadoo la dhammaysto bicayduu laa yasbicu minhu shayun aanay waxba ka soo ururaynin bisabki marka la dhalaaliyo dabka la duldhigo jaazat ilistidaamatu daa'imiddaasi way iska bannaan tahay wa ilaa haddii kale falaa ma bannaana waxau sheekhu leeyahay waxa kaloo ayana aan bannaanayn saqafkii guriga iyo masjiga saqafkiisii iyo gidaaradii in markaa fida lagu taxliyadeeyo lagu qurqurxiya ma bannaana kacbadoo kale ayay markaas banneeyeen oo iminka dee dahab fara badan ayaaba markaas ku sugan oo albaabkiisaoo keliya la yidhi intaasoo kiilo oo dahaba ayaa ku jira baa la yidhaha kacbada iminka albaabkeeda waanay markaa culimmada hore waa diidi jireen markaa rag badanna waa fatwadeen waa ogolaadeen haddii haddaba wixii la istilaago intaba la mariyeyba dahabkii saqafka guriga iyo gidaarada la mariyey ayaan wax asar iyo wax raagaan raadaanu lahaynoo wuu istihlaagay wax ka soo ururayaa ma jiro haddii dab lagu qabto wax ka soo dhalaalayaa ma jiro in la daa'imo markaa ay gidaarkiisa ka sii jirtaa way bannaan tahay haddii kaloonu istihilaagin laakiin ay wax ka soo dhalaalayaanna in la daa'imaa ma bannaanay waa in meesha laga saaraa wa fii sakfi lbeyti beytkii saqafkiisa in lagu taxliiliyo lagu qurxiyo fidadii ma bannaana walmasjid iyo wa jidraanihimaa masjidka iyo guriga gidaarradooda falow suulika haddii la istihlaago oo la baabi'iyo ku baaba'do bixaydu rasuul allahi yastamicu minhu shayun aanay bisabki dhalaalinta iyo duldhigidda dabka aanay waxba kaga imanaynin jaazat ilistidaamatu daa'imiddii inay kusii jirtaa waa bannaan tahay wa ilaa falaa haddii kale ma bannaano wayajuusu waxaa bannaan taxdiyatu lmisxaf walkatbu wixii la qorayey misxafii walkatbi wixii la qorayey ayaa bannaan in lagu qurxiyo bilfidati lilmar'ati waalrajul ninkii iyo gabadhii wayajuusu taxdiyatu lmisxafi bidahabi lilmar'a buu bannaayey wayaxrumu cala arajuli laakiin ninkii waa ka xaaraan wayajuusu lilmar'ati waxaa u bannaan xulliyu dahabi kullu waa u bannaanye xataa nacal kabna allaha ka yeeleen walmansuuju bihi kii lagu sameeyeyna waa bannaanye bishardi cadam alisraaf waa inaanu israaf jirin fa in asrafada hadday israaf ku salayso ka khalkhaalinba weeye mi'ataa dinaarin laba boqoloo diinaaree xaruma waa xaaraamoobay wayaxrumu calayhina taxdiyatu aalati xarbin qurxinteeda ayaa ka xaaraana walow bifidatin fidaba ha ahaatee waxau leeyahay sheekhu waxaa ee bannaan misxafkii in dahab lagu qurxiyo wixii la qorayey ayadana kitaabadiiyo qoraalkii in lagu qurxiyaa way iska bannaan tahay fido nin iyo gabadhba way u bannaan tahay misxafka in dahab lagu qurxiyo kitaabka qur-aankii gabadhii way u bannaantay laakiin ninkii looma ogolo dahabu isticmaalayay noqonaysaa gabadhii waxa u bannaan xullidii dahabku way u bannaantay xataa nacal yacnii kabna haba ku taxliyaysato ha ku qurxisatee yacnii way u bannaan tahay kii lagu sameeyey dahabka xidhashadiisu